waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iskuulka waa mar horu dhammaaday waa la joojiyey waxaan weynay volunteerski dadkii macalimiintii macalin waxaa jiray oo waktigiisa u huray oo kaliftimcina ciyaalkiisa u baahnaa kadibna arday yaroo koobana imaan jirtay minaa support maanu ka helin communityga saas daraadeed saas ku baaba-ay waa gartay waxaad moodaa waalidiinta soomaalida guud ahaan inaysan saa u qiimeyn af soomaaliga inay baraan caruurtooda maxaa sababay baad is leedahay
wallaahi weli soomaalidu waxaynan fahmin faa-iidada uu leeyahay luqadda in la barto sababto ah luqadan waa luqad oo adiga aada leedahay oo luqad so-ool oo wadankaagiya oo luqad aad ku hadashid marka ciyaalkiina badanaa way jiraan waalidiin badan oo ciyaalkooda dib u celiyey waalidiinta badanaa qaarkood inta inkastoo aynan badnayn waxaad arkaysaa waalidiin waxaa jira oo aada ugu ad adag inay ciyaalkooda af soomaali kula hadlaan guriga laakiin badanaa anaga soomaali waxaan u badannahay hooyo xataa waxaa jirta oo af ingiriis aqoonin inay ciyaalkeeda af ingiriis kula hadasho oo aynan xataa iyadii ingiliish fiicanna ma taqaano ciyaalkiina af soomaali ma yaqaanaan oo ingiliishkeeda iyo kooda ma isfahmayaan marka dhibaatadaas way jirtaa marka weli annaga waxaa naga dhumay qiimaha uu luqadda leeyahay in la barto barasho marka laga hadlaayo waxaa imaanayso xaraf xarfaha keliyaha ma aha barashada waxay keenaysaa macalinkan wuxuu soo diyaarinayaa casharo oo oo minaha ku saabsan luqadii marka luqadda iyo dhaqanka way isla socdaan minaha markaan hadda maanta baraya luqad qasab waxa waxay tahay inaan taariikh keeno inaan dhaqan keeno in dhaqankii marka laga hadlo dee annaga dhaqan waxaan u leenahay gabayada geeraarka wax walba oo yani oo luqad lagu dhisi karo mathalan soomaaliyaba anagoo joogna soomaaliya ayaan iskuolka af soomaaliga waxaana lagu beri jiray taariikh history oo af soomaaliga ku qaado haddana waxaana la berayay luqadda soomaaliga markaas iyadoo la isticmaalayay dadkii hore oo gabayaasha oo kale oo caanka ahaa iyo kulli waxaasoo dhan iskuolkan kusoo qaadanay marka laakiin dadka waalidiinta halkan weli faa-iidadaasaynan fahmin qofka markuu yani uu luqad baranayo inay fiican tahay waxay dhahaan macalimiinta maaragtay oo wasaaradda waxbarashada waxay waxay soo alifeen in ilmaha markuu laba luqadood leeyahay uu ka maskax furfuran yahay qofka halka luqad haysta marka saas daraaddeed wasaaradda waxbarashada halkan australia waxay ku caawintaa communitiyaasha yaryar in ay iskoolle ay luqadda sameeyaan marka annaga soomaaliga mar walba luqadahaas oo ka shaqaad hadda communitiga carabta oo kale funding bay ku dalbadaan inkastoo funding marka hadda la sheego soomaali waxaa laga inay ugu orodo laakiin way soo ogaatay inuu funding badan lahayn minaha waa volunteers macalimiin bilaash ah haddii u badad waxaa lagugu caawinayaa lacag yar oo bugaag ah ku iibsatid bes micnaha macalinka mushaharkiisa laguma siinayo aday kugu xiran tahay inaad because hadda hadday jirto bulsho oo aaminsan faa-iidada ay luqadda leedahay way ku dadaali lahaayeen inay kulli gacanta wada taagaan ay dhahaan hadda kadib luqadiyaan baraya laakiin annaga taas ma haysano dowladdu way nagu caawinaysaa iskuullada mathalan oo caadiyo maalmaha kale la tago sabtida iyo axadda dad baa ballansada inay luqadda ku baraan annaga soomaali ma haysano kuwa ugu badan oo berihii hore bilaabay waxay baraan luqadda waxay dhahaan luqad carabiyaan barayna carabina lama barto alfabeetadaa la bartaa diin baa la bartaa diinta waa gooni laakiin luqadda waa wax oo dhisayo qofka noloshiisa marka waxaa naga maqan qiimaha qiima waalidkii walaa macalin walaa volunteerkeeni walaa bulshadeeni oo dhan qiimihii oo luqadda soomaaliga ayaan ayaanan weli fahmin waa gartay sucaaday haweenka iyo arrimaha haweenka aad ka shaqaysaan bulshooyinka xataa afrikaanka aad isu keentaan oo aad qayb ka tihiin marka soomaaliga inaan aada loo qiimeyn oo waalidiintu aysan ku baraarugsanayn muhiimadeeda ma waxaa qayb ka ah baad is leedahay dhibaatada soomaalida kala qaybsanaanteeda iyo dagaaladii sokeeye iyo is-aamini la-aanta guudoo jirta qayb ma ka tahay baad is leedahay
wallaahi ma aha sababtoo ah qofka hadduu baahi qabo wuxuu raadsadaa yino meesha inuu ka kaafiyo baahidiisa masalan waxaa dhacday dumar oo oo qaxootiga laga keenay oo si daacada noogu sheegay waxay yidhaahdeen anaga english maxaan bartaa af soomaali ma qori aqaano ma iga caawin karta waa shaksi ahaan qofka wuu kula imaanay laakiin hadda haddaan dhaho kaalayaay af soomaali baan barayaa oo dumarka xataa loo sameeyo sababtoo qofka waalidka xataa markuu luqada baranayo haddii kasqaad aad afkaaga taqaanid wuxuu kuu fududaynayaa inaa englishkana baratid marka anaga soomaalida bulshadeena maaha waxaan dhana oo bulsho waxaan nahay oo aan wax qorin oo wax akrin mar walba hadalkaas waxay halqabsi bay noqotay waa laga soo tegay hadda taas werigii hore ahayd laakiin hadda fursad waxaan haysanaa fursad badan baa jirta marka waa in dadkii ay ay bedelaan waa in hooyada ay aynan ilmaheeda un dhihin nagadaa waxbana ma akrin karne hooyo ii akri may waa inay iyada barata marka iyada barato ay faaid ay micnihiisa hataa waa waa ragga khasab ragga hataa aabbaha hooyada qof walba markuu isku taxalijiyo inuu wax barto ilmihiina wuxuu u fududaanayaa inuu barto sababtoo ah waxaa u malaysaa bulshadeena dadka waxay ku jiraan nolol oo mashquul ah oo oo aada moodid xakaar yani in rafaad oo orad un so marka keliya ay fursad haystaan waxa waaye ku situur madraasada madraasadii waxay noqotay in loo isticmaalo sidii jaalkeer camal maaragtay meesha ha igaga sii jiro qur-aan ha barto laakiin ma aha kalgaceel oo waxay keenaysaa haddii kalgaceelkaas waxbarashada jirto in ay kalgaceel af soomaaliga jiri lahaa in kalgaceel uu jiro gabayada mararka qaarkood hadda waxaa tiri ma waxa ugu wacan burburka soomaaliya iyo yani qabiil iyo adduunya iyo anaga dhan oo kala daadsamay ilama aha laakiin wax kalaa jira oo xataa ah in revolution oo nagu dhacay oo xagga diinta yani soomaali muslim bay ahaayeen laakiin hadda inaan muslimnimo sii noqonayno oo muslimka hadda baranayno oo aan biisi ku nahay ilmahayga waa inuu islaam bartaa nacam islaamka waa nolosha micnaha waa wax ilaahay noogu deeqay oo nolosha maalin walba ka mid a inuu kitaabkii baa lagu siiyey oo inaad sidaa noloshaada saa ugu noolaan lahayd laakiin luqadaada waxay ka mid tahay waa milla milla yani waa culture millata ibraahima xaniifa markaad aayaddaas kale milla marka laga hadlo waxa waaye culture culture uu qofka leeyahay qof walba culture buu leeyahay marka anaga culture keeni somehow confuse hadda haddaa weydiisid soomaalida ciidooda mase culturekooda muxuu yahay qaar baa indhaha taagtaagaya kee buu noqonayaa ciyaalka badana hadda soomaalida weydii af soomaaliga maxaa salaanta lagu dhaca kelmad ugu horeysa wuxuu oranaa assalaamu calaykum markaas dadku kuleey wait taas waa islaam okay warbaad cultureka waxaa laga yaaba dib inuu qofka iskugu noqdo oo u fikiro dha ma you know marka taas waa in baraarujin ay jirta communitygiina oo baraarujin lahaa waxaa moodaa active manihin yani in hadda waan ku faraxsanahay inaad arrintan aada soo bandhigto ay dadka maqlaan yani inay wax qiimo leedahay ay tahay waa in luqada la barto
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali